walaalayaal waxaa inii sheegayaa qabiil anigii qabiil baa wada sheekaysannay dhegihiinna fura qabiil khayr ma leedahay qaneecaad ma leedahay haddii aan ku qaadnana qabriga iyo qayaamaha qiil ma noo helaysaa wuxuu yidhi haddii aan qabiil ahay kayr eebbe ka melihi qarib aadanahan ahay haddii aad iqaadaan ama igu khafiiftaan idinka iska kay qubin waxaan idhi qabiil waa maqaladaye haddaad qiilba heli karin maqaxooti baa tahay wuxuu yidhi qaxootigaaba qaymo leh hadduu qaarad kala tago aadamuhu qadariyaa haddii aan qabiil ahay aadma ima qadariyaan waxgarad qaymo kama lihi wax magarata mooye waxaa idhi qabiil waa maqladee qodobkee adduunyada aa qayb ku leedahay wuxuu yidhi haddii aan qabiil ahay xanuunaha khataraha ee qalqalyo aadmiga ayaan qayb ka mid ahay waxaa idhi qabiil waa maqabato ee jidhka kuwa dhammeeyiyo warmatiibishaa tahay wuxuu yidhi haddii aan qabiil ahay kaan kare iyo kud baan ahay kuwa aan waxgaran baan kadabkooda jarayaa kaan karo iyo kud waa cudur la kalaami maynee kariimow inaga reeb marka waxaan noo marinayaa geegaarkeennii soomaaliya ay waxaad diidanayso dulmiga maaha war maantana waxaad door bideen dhac iyo boob maaha raggii aan ku meel mari lahayn soo wax maran maaha soo kuwaa masaaraha sitee meydka faga maaha magaceenna kuwa dhumiyadoo meel xun maray maaha marastooda kuwa laynaya macangagaa maaha maydadka kuwaasa farsadee masalifkaa maaha maskax kale ninuu leeyahana kala macnayn maaha maankooda kuwa uu ibliis meel ku xidhay maaha soo kuwaa xaqii diidayoo naxaqiraa maaha xoolaha dadkii dhacahayoo ku xajinaa maaha dabadeedna taasaa xaqii xafisan soo maaha masaakiinta miinada ku xidha ku xamdinaa maaha jannadii annaa xoog ku gelin ku xarbinaa maaha jannadii allahan xoog ku gelin ku xarbinaa maaha cadowgeennu wuxuu doonayaa sow iscuna maaha casumaad wuxuu noogu fidin soo cakiran maaha casharada wuxuu noogu bixin cagajuglayn maaha dabadeedna ciiddaan dhacee cagaha leef maaha calankiinnu waa kii dhumee ceel ku rida maaha calankiinnu waa kii dhumee ceel ku rida maaha soomaaliyay cawaan baa tahee sow car hadal maahan caqli caqli ninkii kugu hantiye kugu cayaar maaha badaheenna kuwa boobayaa dunidii sow maaha burcadana waxay ula baxeen soo bulshadii maaha annaguna waxaan door bidnaa sow iyaga maaha dabadaha waxaan ugu didnaa dawarsiisow maaha doofaarnimuu dahab la yahay deeqa bari maaha dabadeedna duunyaan tabcada derajo mood maaha dhaqankeenniyo naga dhumaa dhabar jabsow maaha dhallaankoo lagaa dooriyaa diinka bixid maaha daliishii ilaahay ku baray sow ka durug maaha middii hore middaan baa ka daran dalabku sow maaha dagaalada waxaan ugu jiraa damac rag sow maaha nin weliba wuxuu doonayaa darajo sow maaha soomaaliyay waxaan dooranaa sowdan qura maaha sharcigay dastuurkaan lahayn dabagalnaa maaha dulmi iyo ninkay daris yihiin sow ka durug maaha dalka iyagu wuxuu doonayana dibidhisow maaha darajana ilaah baa baxshee sow ka bari maaha waad mahadsantihiin dadweynow intaaynu kugu talagalay